إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah weerar kala duwan oo khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac lagu gaarsiiyey ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ayaa ka kala dhacay gobollada banaadir baay iyo gobolka bakool askar ka tirsan dowladda federaalka ayaa ku dhaawacantay weerar kabiina oo shalay ka dhacay gobolka galgaduud iyadoo madaafiic lagu garaacay saldhig ciidamada dowladda federaalku ku leeyihiin duleedka deegaanka camaara ku dhowaad siddeetan askari oo ay saraakiil ku jiraan ayaa dowladda federaalka looga dilay dagaallo toddoba-iyo tobankii maalmood ee lasoo dhaafay ka dhacay gobolka mudug ee bartamaha soomaaliya kanaalka wararka ee alkataa'ib ayaa baahiyey muuqaal lagu soo bandhigayo kabiinkii lagu dilay taliyihii sulnuug ee maalmo ka hor ka dhacay deegaanka camaara ee gobolka mudug kiniisadda xabashida ethoobiya ayaa sheegtay inay saylax ka dhisanayaan kiniisad shil gaari oo geystay khasaare nafeed ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka bari maleeshiyaadka amxaarada ee fano ayaa isku fidiyey magaalada goondhar iyagoo la wareegay garoonka diyaaradaha ee magaalada aas دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran weeraro kala duwan oo khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac lagu gaarsiiyey ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ayaa ka kala dhacay gobollada banaadir baay iyo gobolka bakool maxamed cali ayaa ka waramaya aad baad u mahadsantahay haashim cabdinaasir ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay habeenkii xalay fuliyeen howlgallo kala duwan oo lagu beegsaday askarta dowladda federaalka iyo kuwa shisheeye kuwaasoo ka kala dhacay gobolada banaadir baay iyo bakool haddaan ku horeyno gobolka baay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay dagaal culus ku qaadeen fariisin ay askarta xabashida etoobiya ku leeyihiin degmada qansax dheere ee gobolka baay sidoo kale ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay dagaal toos ah iyo madaafiic ku qaadeen xerada ciidanka xabashida ay ku leeyihiin deegaanka owdiinle oo dhacduleedka magaalada baydhabo gobolka baay howlgallada ka dhacay ayaan ku guda jirnaaye tafaasiil dheeraad ah ayaa laga helayaa weerar ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab maalintii shalay ku qaadeen fadhiisinay askarta xabashida etoobiya ku leeyihiin qeybo kamida gobolka baay fadhiisinka lagu weeraray ciidanka xabashida etoobiya maalinkii shalay ayaa ku yaala degmada diinsoor waxaana ay wararku sheegayaan in weerarkaasi lagu dilay ugu yaraan laba askari oo ka tirsan ciidanka xabashida etoobiya islamarkaana lagu dhaawacay mid kale diyaarad helokobter ah ayaa kusoo degatay xerada halkaasoo ay ka qaaday meydadka iyo dhaawacyada askarta ciidanka xabashida etoobiya dhanka gobolka banaadir ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay habeenkii xalay qarax la beegsadeen fadhiisinaya askarta dowladda federaalka gaar ahaan kuwa qaabilsan la dagaalanka xijaabka iyo niqaabka sharciga ah ee haweenka muslimaadka ah ku leeyihiin deegaanka tabeelaha sheekh ibraahim ee duleedka magaalada muqdisho isla banaadir waxaa faahfaahin laga helayaa qarax habeen hore ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka gaar ahaan kuwa qaabilsan la dagaalanka xijaabka lagula eegtay inta u dhexaysa jubba iyo maanabooliya ee magaalada muqdisho waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay ugu yaraan saddex askari oo ka tirsan dowladda federaalka dhanka bakool ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta xabashida etoobiya ay ku leeyihiin degmada xudur ee wilaayada islaamiga ah ee bakool tafaasiil dheeraad ahna kama helin weerarkaasi lagu qaaday fadhiisinka xabashida ay ku leeyihiin degmada xudur askar ka tirsan dowladda federaalka ayaa ku dhaawacantay weerar kabiina oo shalay ka dhacay gobolka galgaduud iyadoo sidoo kale madaafiic lagu garaacay saldhig ciidamada dowladda federaalku ku leeyihiin duleedka deegaanka camaara wararkaas waxaa ka waramaya cabdifitaax faarax ciidamada guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay shalay galab weerar madaafiica ku qaadeen saldhig ay ciidamada dowladda federaalka ay ka deganaayeen duleedka magaalada camaara ee wilaayada mudug lama helin faahfaahin dheeraad ah oo ku aadan weerarkaasi dhanka galgaduuda waxay ciidamada mujaahidiinta isla shala galab weerarka miina u dhigeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo ku socdaalayay duleedka degmada ceeldheer ee wilaayada islaamiga ee galgaduuda weerarkan jidgalka ayaa u dhacay sidii loo qorsheeyey waxaana kamiinkaasi ku dhaawacmay laba askari dhanka banaadir waxay saacadihii lasoo dhaafay ciidamada mujaahidiinta howlgal xooggan oo qaraxa la eegteen fariisin ay ku sugnaayeen askarta dowladda federaalka gaar ahaan kuwa qaabilsan la dagaalanka xijaabka sharciga iyo niqaabka haweenka waxaana fariisinka la qarxiyey uu ku yaalaa inta u dhexaysa jubba iyo manabooliya ee magaalada muqdisho sidoo kale waxay ciidamada mujaahidiinta howlgal qaraxa iyo mid kamiina la beegsadeen askar ka tirsan dowladda federaalk oo ku socdaalayay duleedka degmada dhuusamareeb gaar ahaan wadada xiriirisa deegaanka ceeldheer iyo magaalo madaxda gobolkaasi waxaana halkaasi lagu dilay hal askari ku dhowaad siddeetan askari oo ay saraakiil ku jiraan ayaa dowladda federaalka looga dilay dagaallo toddoba-iyo tobankii maalmood ee lasoo dhaafay ka dhacay gobolka mudug ee bartamaha soomaaliya warkaas iyo war kaloo ku aadan kanaalka wararka ee alkataa'ib oo baahiyey muuqaalku soo bandhigayo kabiinkii lagu dilay taliya suulnuug ee ka dhacay duleedka deegaanka camaare ee gobolka mudug waxaa ka warramaya mahad cubayd magaalada camaare ee gobolka mudug gaar ahaan meel duleedkeeda ah waxaa waayahanba ka dhacayay dagaallo looga taakroonaaday ciidamada dowladda federaalka saraakiil iyo askar badanna looga dilay laga soo bilaabo labaatankii disembar ee sanadkii tegay oo ahaa labada kun saddex iyo labaatanka muddo toddobiyo toban maalin gudahood ah waxaa ciidamada dowladda federaalka halkaasi ku soo gaaray jab aad u xoogan saraakiil dhowr ah ayaa lagu dilay dagaalada halkaasi ka dhacayay halka lagu dhaawacay qaar kale mid ka mid ah dagaaladii lagu dhiigbixiyey askarta dowladda federaalka gaar ahaan kuwa loogu yaro gorgor waxa uu ka dhacay duleedka camaara waxayna la kulmeen weerarkan iyagoo duulaan ku ah ku dhaqanka shareecada islaamka waxaa lagu jebiyey tiro dhowr jeer ah waxaa laga dilay shan iyo toban askari afar iyo toban kale waa laga dhaawacay halka laga furtay toban qori oo noocyada kala duwan iskugu jira saraakiisha dagaaladaasi lagu dilay waxaa ka mid ahaa sarkaal taliya horin ahaa oo ka tirsanaa ururka afaraad ee ciidanka loogu yaro gorgor waxaana lagu magacaabi jiray yuusuf xuseen jimcaale yuusuf xusuley sidoo kale waxaa lagu dhaawacay abaanduulihii ururka afaraad ee isla ciidankaasi saacado kadib weerarkaasi aamin subax ah waxaa dagaallo kale oo lagu jebiyey ciidanka dowladda federaalka gaar ahaan kuwa loogu yaro gorgor ay ka dhaceen duleedka camaara waxaana ciidanka dowladda federaalka looga dilay in ka badan konton askari oo labo ka mid ah ay saraakiil ahaayeen halka looga dhaawacay tiro intaas ka badan saraakiishii dagaalada lagu dilay waxay magacyadoodu kala ahaayeen dhabarey iyo dabaashe waxaa sidoo kale lagu dhaawacay sarkaal taliya horin ahaa oo lagu magacaabo mu'min cabdi makaraan mu'min bagbag leh ahaana abaanduule taliya horin ah dadkii goobjoogga aan u ahayn dagaaladaasi waxay ka daawadeen shaashadaha waxaana muuqaallo iyo sawirro caddayn u ah wixii goobta ka dhacay baahisay alkataayib oo ah garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab sannadkii labada kun saddex iyo labaatanka ayaa dhammaaday waxaana bilowday sannad kale oo cusub taariikhdu markii ay ku baagneyd lixdii janaayo ee sannadkan labada kun afar iyo labaatanka oo ah labo maalin ka hor waxaa dagaallo xooggan ay ka dhaceen duleedka camaara waxaana mar kale lagu jebiyey askarta dowladda federaalka oo meydadkooda uga cararay goobta dagaalka waxaana laga dilay afar iyo toban askari oo ay ku jiraan saraakiil halka laga dhaawacay siddeed iyo toban kale saraakiishii dagaaladaasi lagu dilay waxaa ka mid ahaa sarkaal caan ka ahaa baraha bulshada oo ahaa abaanduulihii guutada siddeed iyo tobnaad ee ciidanka loogu yaro gorgor kaa oo lagu magacaabi jiray cabdi maxamed xasan oo ku caan ahaa suulnuuge iyo abaanduulihii guutada siddeed iyo tobnaad ee isla ciidankaasi waxaa sidoo kale dhaawacmay ku-xigeenkiisa waxaa sidoo kale dhaawacmay ku-xigeenkiisa alkataayib al ikhbaariyah ayaa shalay soo saartay muuqaal caddayn u ah dagaaladii halkaasi ka dhacay waxaana lagu daawan karaa askarta dowladda federaalka oo daadsan goobta dagaalka
afar iyo labaatankii jumaad al aakhira kun afar boqol afartan iyo shan oo waafaqsanayd lixdii bishii koowaad labada kun afar iyo labaatanka kamiin barakaysan ayaa ka dhacay duleedka deegaanka camaare ee wilaayada mudug kaas oo khasaare lixaad leh lagu gaarsiiyey maleeshiyaadka kooxda ridada soomaaliya
waxaa ugu dambeeyey weerar madaafiic ah oo saacado ka hor ay ku garaaceen ciidanka mujaahidiintu xero ay askarta dowladda federaalku ku leeyihiin duleedka camaara welina kama soo bixin wax faahfaahin ah tani waxay ka dhigan tahay in dhammaan weeraradii ka dhacay duleedka camaaro looga dilay ciidanka dowladda federaalka in ka badan toddobaatan iyo sagaal askari loogana dhaawacay tiro intaas ka badan waxaana sidoo kale laga furtay hub iyo saanad militari oo fara badan kiniisadda xabashida ethoobiya ayaa sheegtay inay seelax ka dhisanayaan kiniisad faahfaahin ku aadan waxaa soo jeedinaya moxamed amiin war xalay ka soo baxay kiniisadda etoobiya ee ethoobian ortodox ayaa waxaa lagu sheegay war dibadda soo dhigay duulaanka diineed ee ay etoobiya ku hayso waddanka soomaaliya kaasi oo lagu caddeeyey in xubnaha kiniisadda adis ababa ay ansixiyeen in magaalada saylac ee dalka soomaaliya laga furo kiniisad tallaabadan ayay sheegtay inay timid kadib markii uu muuse biixi u saxiixay wax loogu yeeray is-afgarad xabashida u oggolaanaya inay qaataan oo ay si joogtaha u degaan badda soomaaliya warka kiniisadda ayaana xambaarsanaa xamaasad iyo fariimo lagu dhiirigelinayo shacabka etoobiya iyo dowladaha kiristaanka ah ee caalamka baadariyaasha etoobiyaanku waxay intaasi ku dareen in kiniisadda ay ka dhisanayaan magaalada saylac ay noqon doonto tii koob iyo tobanaad ee looga oggolaado dibadda maadaama ay sheegteen in la siiyey dhul soomaaliyeed oo istaraatiiji ah iyo baddiisaba saylac waa magaalo taariikhi ah waa halka soomaali oo dhan ay ku abtirsato waa saldhiggii diimeed ee soomaaliya iyo muslimiinta geeska afrika waa halkii ay ka dhisnaayeen imaaradihii waaweynaa ee laga xukumi jiray dalka sidoo kale waa halkii dagaalka jihaadka ah uu ka ambaqaaday al-imaam axmed gurey kuna qabsaday etoobiya badankeed baadariyaasha etoobiyaanka ayaa si cad u sheegay in maanta taariikhdaasi ay cagta marinayaan kuna beddelayaan taariikh kiristan ah dhulkana la soo dejinayo dad kiristaan ah si ay u faafiyaan diintooda una gumaystaan soomaalida
shilgeesta khasaare nafeed ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka bari waxaa ka warramaya cabdiraxmaan beder shilkani uu geystay khasaare dhimasho iyo dhaawac ayaa wuxuu si gaara kaga dhacay laamiga dheer ee aada magaalada boosaaso gaar ahaan meel u dhow deegaanka sheerbiya hoostaga degmada qardho iyo waqooyi bari soomaaliya shilkani ayaa ka dhashay laba gaari oo isku dhacday kadib markii ay ku kulmeen hal wado taas oo sababtay inay isku dhacaan inta la xaqiijiya waxaa shilkaasi ku geeriyooday afar ruux oo ka mid ah dadkii saarnaa gawaadhida shilka galay halka ay ku dhaawacmeen kuwo kale dadkii ku dhaawacmay shilkani ayaa la geeyey goobihii caafimaad ee ugu dhowaa halkaas oo xaaladoodu caafimaad loogula tacaalayo goobtan oo shilka ka dhacay ayaa waxay marsigii horreysay martigelisay shil noocan oo kale ah kaas oo ka dhashay khasaare kala duwan oo iskugu jira dhimasho iyo dhaawac
warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan maleeshiyaadka amxaarada faano ayaa isku fidiyey magaalada goondhar iyagoo la wareegay garoonka diyaaradaha ee magaaladaas maleeshiyaadka mucaaradka amxaarada ee faano ayaa mar kale horumar ballaaran ka sameeyey jiidda dagaalka ee waqooyiga dalka ethoobiya halkaas oo ay dagaalo culus ka socdaan wararka ka imaanaya ethoobiya ayaa sheegaya in dagaalyahanada jabhadda faano ay la wareegeen gacan ku-haynta garoonka diyaaradaha magaalada goondhar oo ah caasimada labaad ee ismaamulka amxaarada sawirro lagu faafiyey baraha bulshada ayaa muujinaya garoonka oo haawanaya ayna dhex lugeynayaan dagaalyahano hubaysan oo ka tirsan jabhadda faano isfidintan ay sameynayaan maleeshiyaadka amxaarada ayaa kusoo aadaya xilli asbuucii lasoo dhaafay saacado kooban ay haysteen magaalada dabar barhaan oo qiyaastii boqol iyo labaatan kilomitir u jirta adisababa warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga waa naga intaa